bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan soo calamayaa saxaafadda iyo dhammaanba dadka codkay hadda dhegeysanaya ee soomaaliyeed meela joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baan leehay mar labaad haddaan soo noqdo su-aashaada walaal hadda waa runtaa dherkeen baan joogaa saddex habeen baan joogay wax heshiisa oo anigu aan ogahay ka garab ahaan haddaan nahay garabka badbaadada s c ma jiro aniga naan ma ogi maxamed buraalo haddayna fadhiyaana ma oga
magacayga maxamed xasan buraale weeye dakaankii hadda anigu waxaan joogaa muddo wiigaan joogaa oo sudadana keentana waxay ahayd horta horta meeshani waa caasimad duribaanta ku heshiiyey inay ahaato caasimadka leemada inta lagu xorinaya laascaanood markii horena meeshii mataqaanaa si qalabaa looga guuray aan aan lafuracsanan baa looga guuray kabacdina khaladka halkaa ka bilaabmayna waa kan maanta mataqaana dib ugu soo celiyey dadki hogaanki dib ugu soo celiyey dakeenkiiyo marka dakeenkii waa magaalada caasimada meel gaarka ee laascaanood inta laga xoreynayo lubahanta ay ku heshiiyeen oo burawada lagu heshiiyey anaguna halkan waxaana u nimi in caasimada tan mataqaanaa dib lagu soo celiyo mataqaanaa oo lagu sooxaan bixiyo qaladaas d c c ay mataqaana hogaanka oo kusoo mataqana hogaanku u sameeyey in halkan isla yimaado halkan lagu sooxaan bixiyo markaana halkaa bari iyo nugaal laga sii aado oo midayntii xarayntii halkaa laga saamba qaado maxamed xasan baraale waxaan ugu maqaalaa inaad heshiis la gaarteen garab idinka dhexdeena khilaaf soo dhexgalay muddooyinkanba uu ku sugan yahay xeglatoos iyo deegaanka dharkeenga iyo heshiiskaasi muxuu ku saabsanaa maxaase ka jira maxaase aad ka ogtahay
haba yaraatee heshiiskaas anigu waxba kama ogi mana jiro meel lagu heshiiyana ma jirto ciddii sheegtay baana dee caddeynteeda laga rabaa bal qoraalkii oo saxeexan oo mataqaana inta rarkaa soo geliyeen si si dadku u arko wuxuun in run yahay inuu ben yahay haddaba maxay tahay safarkiina ama ujeedada aad aad ku tagteen dharkeengeeyo
darkeengeeyo heshiis baana u nimi ciidamadii oo dhan baa xitaa tooga usoo guuray hal ciidan had uma hadhin dhinacaas ciidankii laba xero kala fadhiyaa xerada guutada ismaaciil marena waa xero ciidankii kale oo dhalame xuna joogeena waxay usoo guureen darkeengeeyo hadday joogaan saraakiishaydin hadda artaan waa wareysan kartaan halkan waxaad ubahantay isugu yimi inuu ku turxaan bixiyo qaladaadka s f c ay ku socotay muddadii halkan la joogay hadda maxamed xasan buraalow shabakada wararka cee dot com iyo warbaahintuba waxay og yihiin in khilaaf idin hareeyey halkaana wararku naga soo gaaraya waxaa sheegaya inaad heshiis aad ku saxeexanaysaan ama aad gaadhaysaanba hogaankiina iyo hawlihiin halka aad kasii wadanaysaan arrimahaasi ma waxaad leeyahay ma jiraan
ma jiraan arrimahaas wax heshiis ahoo la gaaray ma jiraan sababtoo a dhubahantaba iskuma iman heshiiska waxaa la gaari karaa marka dhubahanta isugu yimaado oo dad maaragtay dhubahanta oo dhan oo meelu joogaba iskaga yimaado oo qaladaadkii dib loo faxo oo sharciyo lagu ka dastuur iyo sharci mataqaanaa jabhadda s c ku shaqayso la sameeyo qolo kasta loo sheego waa sidaaseeda lagu siiyo hadda maxamed xasan buraale madaxdii s c baa idila joogta iyo hogaankii hogaanka xogeenkii iyo khutuusigii waa dhantiin eedna meesha baa iskugu tagteen tuulo yar baad joogtaan waxaad leedahay ilaahi iminka wax heshiis aan gaarin ma jirto tan warbaahinta lagu qoray lagu caddaynaya heshiis gaarteen
haba yaraate wax heshiiska iyo xitaa kulanti xitaa xitaa kulan anigu ilaa hadda wiig baan joogaa meesha aan uga soo horreeyey xitaa watiga hogaanka ma arag kaysana mama laanu arag marka been abuur weeye dadka lagu khalkhalinayo oo looga jeedo o mataqana in dadka lagu khalkhaliyo oo lagu sii fogeeyo khilaafaadkii miyaan loo qaadan karin marka inuu khilaafkiini uu sii halkii sii yahay oo uu sii xoogaysanayo miyaan dhegeystayaasha u qaadan karin dadka dadka gudaha iyo dibaddaba jooga miyaan loo qaadan karin
anagu dadka waa xaq dhawreynaa mataqaana rabitaankiisa laakin hogaanka halka kan jooga hogaan dhulbahante lagu hadlayn karayo maaha masiirkiisa waa hogaan fadhiida oo lacagtii ku tagrifalay oo rasaastii ku tagrifalay oo sidaaskii ku tagrifalay oo ciidamadii kala qaybiyey oo khusuusidii kala qaybiyey oo hogaankii kala qaybiyey oo dhulbahante hawda nugaal ukala saaray oo hawdna bariga bariga gadaal ukala saaray haddee dhaliil weyn ayaad ka hadlaysaa maxaad ugu sheegi waray inta aad miidiyaha uga sheegayso arrimahan oo dhan hogaanka maxaad arrimaha uga bandhigooda maxaa xasan baraalow ka hor intaana saxaafadda u sheegin
waxaanu xeerinaynay in wuxuun mataqaana heshiiskaa la gaaro laakin hadda maraje marabto in xataa saxaafadii laga been abuuro oo warar beena la geliyo hadday mudan tahay in maarta yani sidaa loo hadlo adiga hadalkaaga waxaad ii sheegtay inaad xoreyntii iyo difaacii wixii aad sii wadataan ma idinka gooniyaas keligeenaa sii wadaya mase isaga iyo hogaanka iyo maamulka kale iyo garabyadiinan kala waydma sii wadayn wayla sii xoojinaya mase keligeen ayaa hata hawshan sii wadaya
difaaca iyo xoreynta waxaa sii wadaya ciidamada ciidamada ay ayaa budhigo difaaca iyo xoreynta ciidamadu waxay u baahan yihiin mataqaana inay helaan cid madax mataqaana garanaysa garanaysa horta waxaan ubahantahay s c ma dawladda ma jabhadda ciidanka sidee loo habeeyaa ma ma hab jabhade hab dawladeed dawladnimo anagu libanta dawladnimo kuma heshiin libanta waxaa ku heshiin inuu jabhad yahay jabhaddana furunto badan loo furo oo ku dhirto ka dhaqaaq mataqaana hawlaha lagu shaqeeyo marka laakiin hadda halkan waxaa caddaatay in hogaanku ugu shaqeynayo mataqaana waxaan lagu heshiino wasiire iyo agaasimayaal iyo mataqaana barasaabo iyo ayuu magacaabayaa taasina waxa weeyaan halkaas ila ka bilaabmata khilaafku lacagihii baa la garanayn waxay ku go-aan lacagta ma askariga dagaalamayaa le ma rasaasaa le ma shidaalkaa le ma raashinkaa le mise hoteelada iyo makhaayadaha iyo qaadka iyo ayaa leh hadde maxamed xasan buraalow maxaa umalaynaysa hadda inay xal yihiin dad badan baa haatan kaa dhegeysanaya shabakada wararka ee dhadka gudaha iyo dibadda way joogaane maxaad umalaynaysaa in hogaankii iyo idinkii iyo difaacii xoreynta aad uga timaadeen dibadda ay ku socon karaan oo maxaa cuntami karo caawa noo sheegi kartaa
xalku wuxuu noqon karaya sa anigu arko horta khusuusigii in mataqaana kala qaybinta mataqaana hogaanku koox haysto oo kooxda kalena ka dhigay mataqaana xaaraan ka dhigay in khusuusigii laga soo celiyo khusuusidu ay fadhiisato sharcigii jabhadda lagu maamul lahaa ay dejito halkaas mataqaana sharcigaas uu noqdo sharciga lagu kala baxayo oo waajibaadka mataqaana garabka siyaasadda iyo garabka difaaca iyo garabka dhaqaalaha waajibaadkooda kala qeexaya markii sharcigaa la sameeyo ayaa sharcigaasa loo hogaansanaya lagu kala baxaya laakiin hadda sidaa moodo waxa weeye digan jabhadda s ma jiro waxaa lagu shaqeynaya maskaxda mataqaana hal qof maskaxdiina waa shaqeyn weyda sababta qaladkeedaa batay wax kasta ku tagrafarsay ciidankii baa loo kala qeybiyey qolo qolo oo mataqaana ciidankii halka markuu imanaya isku batnaayo halka gaantaha ahaa oo halka gaariga marka waxaan odhan lahaa khusuusidii ha soo noqoto khusuusidii hala empower gareeyo dastuurkii ha samayso intaa ka horeysana ciidamada yaan la dugdoominin ciidamada shaadkoodii iyo raashinkoodii waa in lasoo bixiyaa saraakiisha mataqaana ha lagala xiriiro weligii siyaasada waa laisku qabtaa laakiin ciidanka in la gudoomiye maaha ciidamadu shaqadoodu waa u diyaar haddana barkengeyo iyo bali cadun bay kala joogaan meel kale ma joogaan ciidamada raashinkoodii saadkoodii ha loo diyaariyo hawlgalkana ha sii qabteen inta da inta dastuur jabhadeed oo cad oo kala qeexaya descriptionkeedu cad yahay la sameynayo saas aan talin lahaa maxamed xasan buraalo oo kamid ah madaxda a c c oo haatan kusugan deegaanka dharkengayo oo waraysiga khaas siinayay shabakada wararka cee dadka maxamed abba maanta tahay waan salaamaya dhamaan dadka dacuurtooda inay saxuur tahay aada mataqaana u niyadsan waan ogahay mataqaana in lacagta ay soo dirayaan ay tahay lacag mataqaana ay aada iyo aada mataqaana iyagoo udhib qaba ay soo diraan laakiin halkaasna waxaa moodaa hogaanku inuu ka leexday ujeedooyinka loo sameeyey